wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan idinku hayaa maadinkaaba dhegaystow caawa ka horba qoslay waxaan idin hayaa nin xaaskiisa maxkamad la fuulay kadib markii ay u dhashay ilmuhu quruxdiisa ku qanci waayey kaaga sii darane ay maxkamaddii magdhow ka qaaday hooyadii dhashay ilmahaasi ama kaag iyo yaabaan maqli jiray waxaan kaloo idiin hayaa nin ay ka yaabiyeen magacyada naanaysyada ah ee uu ku soo arkay magaalada hargeysa waxaad sidoo kale barnaamijka caweyska washington ee caawa aad ku maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysigii fannaanka cabdirasaaq axmed faarax gaadaco waa caawayo cawayska dhegayste nagala soo xiriiray dalka jabuuti ayaa yidhi warcaasho naanaysyo aan kolley anigu la yaabay ayaan ku soo arkay magaalada hargeysa weliba waxa uu dhegaystahani leeyahay waxaa si gaara iiga yaabiyey magacyada loo bixiyo goobaha ganacsiga iyo dadka u tartamaya kuraasta dowladaha hoose ee somalilan dhegaystahan waxaa magaciisa la yidhaahdaa cabdalle xaaji cusmaan cabdalle barnaamijka caweyska washington kusoo dhowow waa mahadsan tahay horta waxa i soo jiitay marka u horeysaba waxay ahayd naanaysaha ay la baxayaan raggan imika dawladaha hoose u tartamaya somaliland nin walba boolkiisa iyo waraaqdiisa waxaa ku qoran magaciisii oo naanaysiina raacsan tahay marka kuwaabaa isoo jiita horta bal kuwaasaan intii aan kasoo ururiyay baan kuwa akrin haday dhegeysaha waa garta waxaa kamid ahaa gaafaadhi dhoolla yare ina dhagoole dhoylaawe gaambiye kaambulle baandare dawdhan shiine cagaweyne qaylaweyne qulumbe iyaalle kibaar dalo xaydh maarshaal shabeel ciddin dacar waraabe bidhaan doolteelko sogox caga yare cagaarane biid afyare iilaanyo shahar dhega yare waxar jiir bucul foos cawl magubte bidhiidh ciro qoor case talac gidaare iyo kurtin waa intay ishaydu qabatay oo dhan intaas waa garta marka waxaad ii sheegtaa magacyadaasi ma shakhsiyaad baa mise waa waa magacyo urur may urur maaha waxa weeyaan shakhsiyaadka u tartamaya muxuu ahayday doorashooyinka gobolada ee somaliland marka ma kuwo jiraa mise waa kuwo laga wado in Waa- dadka looga qosliyo oo fafan loo Way- samaynayo waa kuwa jiro oo nin walba naanadtiisa rasmiga ahaaya uu lahaaya sida abwaanadeena oo kale matalan hadraawi oo kale iyo doodaan iyo ragga lamida sida naanadsa caynka oo kalea weey marka intaad ii sheegtayba ma tartanay ku jireen intaasoo dhani tartankay ku jiraan dawladaha hoose ee gobolada ee indhahaygu intay qabteen weeye weliba waa garta cabdalle bal waxaad dhinac kala fiirisaa een, bal goobaha ganacsigana waxyaabaha iyagana haahey Aad ka Ha.
yaabtay.
waaya goobaha ganacsiga iyaga qudhooda naanaysa caynkaas oo kale ayaa ku qoran waxaa kamid ah cayngal store baa qoran waxaa kaloon arkay haddana obolos pharmacy oo ay ku qoran tahay waxaa kaloon arkay nin nootaaya ah oo qortay nootaayada weydcun ayaa qoran isagana yani naanaysaha caynkaasoo meedhanayaan iyagana soo arko oo boodhaka ku qoran nootaayada maxaa ku qoran weydcun
weydcun waka waa naanaystiisi waa cad aan jiir lah waa waa cad aan baruur lahayn waka waa cadcadsiin oo weliba weyd ah Aad- neef weyd ah waa garta marka marka maxaa loola jeedaa hadda haddaad bal sii xuuraansatay ama adiga aad khibradaada gaarkaa ku darto af soomaaliga aad u Ah.
leedahay amaba een, goobaha Waxaan- ah, waxaan is idhi ha Eh, qofku horta waxaa jira dad naanaysta caan ku ah soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa nimaan naanays lahayn weri aan geese lahayn baa la yidhaahdaa waa garta markaa ah, markaa yacni matalan muxuu kolkuu leeyahay matalan gambiya oo kale haddii magaciisa rasmiga ah un qoro in la garanayn baa dhici karta uu naanaysta caan ku yahay marka gambiya la arko war waa hebel baa laleeyahay waa la garanaya marka in sidaa ay tahay baan u qaatay anugu waxaa kaloo jira waxaan arkay gabadh qaad iibinaysa oo kolaygii jaadku ugu jiray ayaa waxay ku sawirtay gacan gabdheed oo qurux badan oo cas khidaab leh dahab xidhan isla markaana een, caqaar jaada oo qurux badan sidaa u haysa caqaartana waxaa qaadanaya libaax qoslaya ayaa jeeniga midig ku qaadanaya waa waxyaabaha cajiibka
marka bal sawirkaas haddaad isku dayda inaad sharaxdo gacantaas quruxda badan ee, cilaanka aadka loo mariyey dahabka laga buuxiyey ee, qaadkana saa loogu qabtay libaaxa uu la tegaayo waxaan maxaad istiri maxaad istiray waxaan istiri aa waxaan istiri waxay ugu tala gashay in jaadka horta ii dhaweeyan iyo ka dhigan taho jaad wanaagsan baan hayaa isla markaana waxa iibsan karaa un ninka raga waayo libaaxa raganimadaa lagu tilmaamaa goorka qofka fariidka oo dhan alaasha yaa libaax la yidhaha alaashaan ninka jeebkiisa uu buuxo ee wax isku og waka waka saasaan uqaatay inay tahay waa garta marka een, guud ahaan intaad magaalada hargeysa dhex maraysay maxay si gaara kugu soo jiiteen magacyadaas oo keliya ma wax kugu cusub ay ahaayeen mise adaa si gaara u Een, xiiseynaya ha may waxay een, waxa weeyaan een, maadaama campaign lagu jiro magaalada hargeysa oo kale een, lix xisbi ama toddoba xisbi baa ayaa doorasho ku jira waxaa loo tartamayaa shan iyo labaatan kursi oo magaalada ah shan iyo labaatanka markaad ku dhifato toddoba dee waxay noqonayaan eh, intaasoo boqol iyo siyaad ay noqonaysaa marka wixii baa batay oo indhahaygii bay ku bateen markaasaan idhi, war bal waxaan daad qorsi oo ururisi Mar- waxaa kaloo aan arkay ha Eh, meel mukhaayada oo yar buu nin maxay ahayd ku shaqaysanayaa marka waxa ku qoran maanta waa naqad berrina waa amaah
maanta waa kaashka iska bixi berrita deynta berri ha noo ahaato waa ka beritu markaa tagtana dee beritu ma dhamaanayso way ka hor socotaa waa berridii u dhow
marka dayntuu diidayaa baan is- ninkaas
waa tahay waa tahay dharaarba ninkii nool waxbaa dheega geliya maalin waliba waxbaa taagan ilaah wax khayr la maadinkaaba dhegaysto weli qosol arkay caawana barnaamijka caweyska washington waxaan idinku hayaa nin xaaskiisa ku maxkamadeeyey oo ha ku maxkamadeeya weliba maxkamaddii ay magdhow ka siisay kadib markii loo dhalay ilmo aan lahayn quruxdii uu ka filaya waa sheeko cajiiba qosol lesoba qosol waa kan soo socda maxamuud mascad oo stuudio hela fadhiya ayaa noo hay maxamuudow aad baan maanta oo dhan u qoslay laakiin dhegaystayaasha iga wareeji qosolkan
cashoy haddaad maqli jirtay qof baa waddankan eracaan aha jira oo qof haddaad isla hadashaan wuxuu ku leeyahay waa ku suugaraynayaa waa ku suugaraynayaa macne- macnaheedu waxa weeye maxkamad waan ku maxkam waan ku dacweyno maxkamad baa lagaaga yeeri maxkamad baan kula koraya ma kadibna lacag badan baa layga kaasiin waaba bootada ugu badan ee waddankan taalla aad iyo aad caawase waxaan haynaa nin xaaskiisii ku maxkamadeeyey waxay ii dhashay cunug aan lahayn quruxdii aan ka filayey wiil qurux badan iyo gabar qurxoon oo waddanka shiinaha u dhashay ayaa caashaay kalgacal isu qaado isguursaday kow waxaa qalbigii niyadda lagaga tallamayey oo weliba ninku uu ku tallamayey in gabadhan qurxoone ilmo qurux badan waa siday asaga la tahay ama quruxda u arkee ay u dhali doonto baca ka soo siin doonto kalgacalka iyo farxaddii waxaa mar uun qalbijab ku yimi markii haweenaydii quruxda lagu raacay ay dhashay gabar aan ninkii gabadhan guursaday u arkaynin inay qurxoon tahay waa garta indhihiisii baan ku farxin dhalashada gabadhan cusub ee qoyskiisa ku soo biirtay waa garta waxay ku keentay in uu danniyo cunugan inuu dhalay isagu iyo in kale shaki baa galay aad iyo aad shakigii kagama aanuu harine maxkamad buu la tagu wuxuu yidhi gabadhan xaaskani ay dhashay anigu ma aanan dhalin ee d n a ha laga qaado lagu caddaynayo inaan dhalay anigu iyo in kale waa dhiigga marka isirka sheegaya isirsheeggii buu yidhi ha laga doono waa garta baaris baa la sameeyo waxaa lagu xaqiijiyey cunuga inuu asagu dhalay waa garta waxaa la yidhi nin yahow adaa dhale qararacdiya kaa badatay cunugan adaa dhalay ninkaa waxaa la yidhaahdaa marka ee, magiciisa jane veng waa garta veng sheekadii waa qaadan waay xagga wax ka qaldayay waanu mas cuntami weyse malaha markuu seexda habeenku waxuu ku qarwaa xagga laga gala cunug quruxdii uu ka filayey leh oo dhalanaya mogtahay ee maxkamaddii intaa kagama aanu harin ee waxa uu yidhi waa in baaris kale la sameeyo arrintaa markaad maqasho waxaad isleedahay qofka caadiga wuxuu isleeyahay xaakimka maxkamad arrintaa mar kale lagu soo celiyo wuu ku qosli doonaa sheekadan waa garta laakiin maxamuud waa halkaas iigu kaaday Mhm.
Een, mar haddii ninkan een, xaaskiisa oo ilmaha dhalaysana uu arkayey inay uur laheedna uu arkayey iyagoo isjecelna ay isguursadeen ilmihii d n a gii isirka lagu xaqiijiyey inuu isaga dhalay Mhm.
maxuu ka fadhin laayahay oo uu cunugan u qaadan laayay bini aadamku waa iska dani badan yahay malaha shakigii baa sii gala marka ninkan waxaa madaxiisa ku taagan in qof qurxooni aanay dhali karin cunugan qurxoonayn waa sidai asaga la tahay moogtahay waa garad marka waxa uu markan leeyahay waxaa caddayn u baahan in la caddeeyo sababta keentay gabadhani ama qaladku meesha uu ka jiro genetically isirka ha isir ahaan inay dhasho cunug aan qurxoonayn Waa garad.
arrintii maxkamaddii baa lagu celiyey marka qofka caadiga ah ee maskaxdiisu shaqaynaysa wuxuu leeyahy war waxaa kan ama jaajka marka xaakimka maxkamadda fadhiya mar arrin noocaas la horkeeno aniga iyo adigii dadkan dhegeysan waxay isleeyihin war waxani waa wax lagu qoslo oo Waa- ninkani waa la ceyrin doonaa mogtahay Waa gar- sheekadu saa uma dhicin marka ay.
ninkii veng ahaa xaaskiisii waxay ogolaatay oy maxkamaddii ka hor qiratay in ka hor inta aanay ninkan kulmin oo aanay guursanin ay isku samaysay waxa loo yaqaano balastic surgery muuqaalkii bay iska oo beddeshay ah in qofku wejigiisa haddii aanu weliba waxaa arrinta aad u sameeya waddankan maraykanka dadka caanka ee aflaanta dhiga waddankan lacagtana haysta lacagtana haysta dabcan dadka aflaanta dhiga waddankan lacag badan bay haystaan marka haweenaydan waddanka kuuriya baa waxaa la iigu sameeyey bay tiri ee balastic surgery oo wejigii baa la ii qurxiyey oo muuqaalkii alla iigu talagalay midaan hayn baan iska dhigay waa la naashnaashay qosol baa waxaa dee gegida kaga dhacay ninkii veng ahaa mugta Ileen, waa- shabaqi baa loogu soo dhacay marka haweenaydan lacagta ugu kacday caashoy in wejigeedaasi la dhalan rogo oo muuqaal been abuur aanay lahayn loo sameeyahay wuxuu ahaa boqol kun oo dollarka maraykanka ah.
wow ninkii waxay maxkamaddu u xukuntay inuu ku guulaysto oo ay naagtaasi oo haweenaydaasi ay magdhow u bixiso boqol iyo labaatan kun oo dollarka maraykanka ah.
waa garata laakiin ilmihii ma ogolaada ugu dambayntii dee ilmihii wuu dhalay laakiin wuxuu leeyahy qoftani waa iqiyaanto iyadoon qurxoonayn bay been isu kay dhoodhoobto quruxaan jirin bay tustay quruxaan jirin bay iga iibisoo leeyaha mugta marka waxaa magdhowga loo siinayaa waxay tahay ninkan in gurka lagu qiyaanay ee qoftan haddii sida ay tahay ay ahaan lahayd Ah, laga yaabi lahaaba inaanu guursanin marka wuxuu leeyahay anugu gabar qurxoon baan guursaday gabadhani wuxuu leeyahay muuqaalkan kore ii muuqda ma ahan midka rasmiga ah ay leedahay Ugoyahay dawlada, ugoyo ka muuqasiye. Ugoyahay dawlada, ugoyo ka muuqasiye. Ugoyahay dawlada, ugoyo ka muuqasiye.
intiinnii barnaamijkan cawayska washington la socotay toddobaadkii hore waxaan idinku maqashiiyey qayb yar oo ka mid ah waraysi aan isla toddobaadkii hore la yeeshay fanaanka cabdirasaaq axmed faarax gaadoco oo deggan magaalada london ee waddanka britain waxaan barnaamijka ku joojiyey gaadoco oo markaas uun inoo bilaabay heestan dhegihiinna ku dhibcaysa ee aan anigu kolley u aqaano zallawaba Bogtii jaayirka igu balaaratee. Martii kuma harine, waa kan bahaaye. Martii kuma harine, waa kan bahaaye. Bogtii jaayirka igu balaaratee. badbaa igu wareesane biligiiba muuqdee bishe inoo ballana bishe inoo ballana badbaa igu wareesane biligiiba muuqdee bishe inoo ballana bishe inoo ballana
gacantii macaaneed axmed saalax baa aad halka uga muuqata marka codkan soo burqanaya iyo burhaantan gaarka malaha waa wargankii axmed saalax caasha hawlo badanaa kaa dhambay waa salax Maya- axmed saalaxna magaalada nairobi uu aad u shidi jiray aad baan u xusuustaa iyo organkiisa aad iyo aad aad hadda hadda waxa weeye ninkii waa tegoo dee hadda sax aan qaado dhan in kulli muusiga asaa tumay iyo fanaaniinta o dhan ba inta badan wow asaga iyo maxamed karaama labada nin oo hadda waxa weye muusigooda runtii aad iyo aad iyo bashiir hanuuniyo hadda asna soo baxay asna wow
baariyayay baan ku baxnaani lahaa barashada kalgacal hubtaan qabaan ku baani lahaa wadna baadi maqan baahiyayay baan ku baxnaani lahaa boqolyow dar lahaa boqolyaal beertaan afbukaan taybaan badbaadi lahaa wartii kuma harine wakan bahaye wartii kuma harine wakan bahaye boktii chaayika dhigo balarattee Bartii kuma harine wakan bahaye Bartii kuma harine wakan bahaye Bokti chaayika igu balarate Badbaa igu wareegsane ili iiba muuqde ishe inoo balana ishe inoo balana wow waayahay
La- laakiin sheekada ballanan baa lagu joojiyey balan baa lagu joojiyey ha Ha.
bisheeno balamo bishee noo ballana maxaa bilaha lagu kala xushay
waa gaa garana cala caashi baladu biri bisheeban ballasan lahayn waa arb- waxaan ka dhignaa march mise waxaan ka dhignaa december february december december ka dhigaynaa maasha allah
marka February.
marka gaadoco waan ujeedaa in muusigaagu aad isugu daba dhacayo heesahaagii aad u soo babanayaan oo maalinba ama bil waliba inta badan een, intaas waxaan ku arkaa websaadada heesa cusub ood samayso marka in- Ah.
inta badan heesahan haddaad qurbaha ku qaado gaar ahaan magaalada london ma intaad studio tagtaa lagu duubaa mise masraxyaa laga soo inta lagu soo bandhiga kadib aa la duubaa maya stuudiyaa lagu duubaa runtii stuudiyaha muusiga ninka tumaya duubaya ama sida maxamed karaam oo kaleeto stuudio waxaana kulli stuudio ka samayna axmed saalax ama maxamed karaam labada nin baa runtii aad iyo aad stuudiyaashooda hadda ugu sarreeyaan duubidda marka een, sidee bulshada aan internetka oo kale haysan ama aan bogaga kale kala socon karin youtube-ka oo kale iyo idaacadaha maadaama magaaladiina aad joogto een, fanaaniin badanna meeshii aad ku joogtaan adiguba aad ka mid tahay een, muusikiistayaashiina halkaa idinla joogaan qaabkee bulshada ugu soo bandhigtaan marka bulshada waxaan usoo dhib- dhig- bandhignaa runta banta badan een, youtube-ka een, facebooka een, een, telefishinada runtii aad iyo aad baa dadku u- ugala xiriiraa marka halkaas kala socdaan xafladaha dee aroosyadana waa aad baan uga tumnaa iyo xafladaha waaweynka marka heesaha dadku inta badan waxay kala socdaan youtube-ka iyo telefishinada telefishinada bay kala socdaan iyo Waa- facebookaas waa garta heesaha marka een, tusaale oo kale hadda heestan waxaad ii sheegtay inuu sameeyey daawud cali masxaf Ma- Ha.
maadaa laguu sameeyey mise isagaa samaystay heestiyaa iskale maya maya daawud baa ism saa asaga si- siiya saa ii keenay
ma kuu sheega halkuu kala yimi
daa-uud wallahi iima sheegin heestaan runtii heesaha aan aad u jeclay ka mid tahay asagaana heesaha weliba hadda ku caanbaxay ka mid tahay laakiin daa-uud baa sameeyey ay keenay nineteen ninety two meelahaas three ila xamra baa joogta adu markuu heestaan sameeyey laxankeed waa waxa maran jooga En, Ah.
laakiin maadaama isaga qudhiisa uu yahay eh, nin heesaha qaada oo fanaana muusigiina ku darsaday muxuu adiga kugu dhiiba heesta
waa daa-uud runtii aniga heesaha badan inta badan heesaha aan qaada laxamadooda daa-uud baa leh marka isagaa ii dhiibay runtii waa ii garta daa-uud
waa garta waxaan waxaan aad u raadinayay waxuu isaga uga gaabsaday inuu qaado ma heestaa isaga qusaysay maadigay Ha.
maadigay ku Waa taa- waa taa qusaysay garanaa. daawud heese badan buu ii sameeyey runtii aad iyo aad baan u salaamayaa saaxiibkay runtii waan iska warqabnaa saayigana inta badan ninka laxmadooda lawe xagguu ku dambeeyey hadda daawud daawud hadda hargeysa jooga jabuuti jooga laakiin hadda hargeysa jooga waa garta marka waxaad ka warantaa inta badan markaad isku geegeyso heesahaaga maxaa ku qiyaasi lahayd tirada intee bay gaarayaan hadda wallahi hadda heesaha inta aan soo saaray caashay ma yaran runtii singalada hadda aan soo saaray wiil kasta laba singal ama saddex sing- singal aan soo saaraa bil walbaba hadda kuwa cusub aan soo saara hadda siin kale sida waxaad- heesta heesta aniga aamandhool dadab aroos leedo oo dadab iyo aroos uu sameeyey abwaanka weyn mulaxanka ilkajiir heesaha ugu dambeeyay ka mid tahay masxalaad hees leedo haddaan soo saaray hees sumeeleeda waa soo saaray hees dhaantaah oo goboladii dalka o dhan ku jirtana haddaan soo saaray iyadan bal wax naga maqashay heesahaasi qaar ka mid a heestan amina dhool aad wada qaadaan oo kale waxaan malaynaya inaan qudheeda arka baan malaynaya a laxankeeda waxaa leeda dadab iyo aroos baa leeda heestaas
ay a ma u tahay diyaar baa le aroos diyaar ma u tahay hadday maya tiraada maxaa la leeyahay
waxaa weeye midi deeqdayo anduga shadiico waxaad tahay dhabeed dunto iigu xiran waa talataal hees marka heestaasaa ka mid a waxaa ka mid a heestayaa lafteeda adigaa ku weyn waxaa dumar uunka jira midii aan ka doortay naftayda ku aamina yani heesii ugu danbeeya ka mid taha yaa kula qaada taas ma keligaa baa qaada mise lagula qaada keligay baa qaadaa midaan laxankeeda cabdinaasir macali caydiid baa iskale midahana nin australia joogaa le oo la yihahdo maxamed saalax fuqara la yihahdo baa iskale midaan dadab iyo aroosna yaa sameeyey dadab iyo aroos abwaanka saciid ilkajiir baa sameeyey abwaan saciid sheekh abukar abwaanka weyn ayaa sameeyey saciid ilkajiir
saciid alkajir wuxuu kula joogaa malaha magaalada london ha heese dhowr hees buu leeyahay anaga qaado hees la yihahdo waxaa jirta daltabyo oo sameeyey isaga oo youtube-kaad ka helaysaan oo ku jirta marka hore deeqa salaan dirana wacan dibad ka timid baan kuusoo diraya adigaa dalkii iyo dal dadkaagii dhex jooga damashii hargeysiya burcadda caladeed iyo ilaa daaila gaare degmadii aad doontaba u dalxiis tagaye waxaa la yihahdaa daltabyo wow bal ikaada waxaan ka horumarinayna taas dadab iyo aroos baan ka horumarinayna adiga iyo amina dhol aye
midinkeedayo aan fugaashadiyo waxaad tahay dabiib duntu iigu xiran midinkeedayo aan fugaashadiyo waxaad tahay dabiib duntu iigu xiran aan ku daadasho marku daawadee awadaydiyen dadabiyo aroos ma u tahay diyaar aan ku daadasho marku daawadee awadaydiyen dadabiyo aroos ma u tahay diyaar
diriir haro iyo waxaad tahay dar uu iiso dado daayin igu gabaday diriir haro iyo waxaad tahay dar uu iiso dado daayin igu gabaday mididiriyo aan ku doodsadiyo waxaad tahay bami in dadka ugu jeclaa mididiriyo aan ku doodsadiyo waxaad tahay bami in dadka ugu jeclaa aan dalxiis tagno oon mar dambaan tagne danabkaygiyo dababiyo aroos waanu ahay diyaar
wow gabar la yidhi ma u tahay diyaar aroos iyo aan u ahayn diyaar dadab iyo aroos magu tahay diyaar waa cashir malaha kelmadaha saas usoo tagtaga naguma badnaan jira malaha qurbaha loogu yimid qurbaha wey malelaaasa wallahi gabadha hadday Saasay- hadday indhaha kaa jeceshahayna waxaa la yidhi ha marna afkeeda intaas ma saa aada iyo aas aada iyo aas aada iyo aas marka he- heestan yaa yaa loo sameeyey cabdirsa wallahi heestan walaali in saciid ilkajiir baa sameeyey abwaanka saciid sheekh abubakar saciid ilkajiir oo heese badan buu sameeyey runtii waa abwaanada hadda qurbaha ragga ugu culus buu ku jira guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan ku joojinayaye waxaa inoo ballana sidaan gaadacaba u sheegay bisha disembar ee sannadkan haddii aan la idmo